dadaad joogto ah oo ka imaanaysa dhanka xukuumadda oo la handadayo laga soo bilaabay meediyaha dadkii shacabka ahaa mas-uuliyiinta qaranka waxaa xusid mudan maalmihii hadda ay socdeen arrimahan la xiriira doodaha in ay barbar socdeen handadaado amni iyo siyaabo kala duwan usoo gaaraya in badan oo ka mid a hadday noqon laheeday sida warbixintii shalay ay soo saareen bahda saxaafadda haddii ay noqon laheeday waxyaabo fara badan oo runtii siyaabo gaar ah inoo soo gaaray arrimahaas waa maqli jiray laakiin weli maanan aaminin yacni in ay dhici karto in nin mas-uul qarana intuu soo istaago ama uu soo waco ama uu soo hor istaago qof mas-uul kale ah ama shacaba ama saxaafad u shaqeeya uu handadi karo laakiin waxaan rabaa inaan ummadda soomaaliyeed la wadaago inuu warkaas xaqiiqo yahay aniga cabdullaahi kula hadlay de hadda anugu mana mana ihi qof handadaadaha aada ugu jilacsan laakiin waxaan rabaa inaan ummadda soomaaliyeed la wadaago inay inuu yahay runtii dhaqan aada u xun maalmihii lasoo dhaafana fariimo noocaas oo kale ah ayaa aada ii soo gaarayay laakiin waxaan waxaan sida ugu habboon oo aan aan aan u wajahay waxaan ka qaata go-aan sharciya inaha ay qusaysaanna la wadaagi doonaa markay ugu yaraato afartan iyo sideed saacdii lasoo dhaafay waxay soo gaaray shan fariimood oo qaarkood si bareerah la iila soo hor istaaga qaarkood meelo kale la ii soo marinayay laakiin de anigu hadda dadka aadka ugu jirjilicsan handadaadaha ka mid ma ahi laakiin waxaan xasuustaa ama aan arkay yacni dad ilamida oo quusatiino ku dhow inay shaqadoodii qabsadaan yacni sababo la xiriira arrimahaas handadaada dartood afartan iyo sideed saacdii lasoo dhaafo kol hadday isoo gaartay ugu yaraan shan fariimood oo kala duwan madaxda ugu sarreysa xukuumadda hadda jirta dhammaan waxay iga imaanayeen fariimahaas dhanka xukuumadda laakiin waxaan la wadaagi doonaa si sharci ah inaha ay qusayso